deegaanka somadaali oo qiyaastii afartan kilomitrin jari degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba unkujarne adeegyada asaasiga ee bulshada sida biyo oon weydiisada jareen dadka degan deegaanka masaafeedan foga balse haddii weliba xaragga laku jaray ceelbiyood masaajid iyo goobo kale oo muhiimaga bulshada ku nool deegaanka zaya munaasabada xaragga laku jara ayaa welibaa ku qeyb galay mas-uuliyiinta deegaanka odayaalka dhaqanka iyo shacabka deegaanka oo aan iskabeeen xarag jarka adeegyadu muhiimkaga bulshada iyo weliba hirgeliyey ganacsata iyo dadandhaladii deegaanka say welibana kuma hadnaganahaana ku mid ee bulshada waajibkiina inaad gudateen khayr alleh idin siiyo dadku waa walaal waa diris waa isla dhashay wixii soo siyaada oo horumara na wuxuu isleeyahay inuu iskula duceeyo oo isla xirig jaro meeshaan waxaa laga dhisay tuulad waxaa dhisay dad ahlusharafa oo ganacsata oo xaajiyaala oo deegaankan uu ku soo koray waxa ay sameeyeenna dadka ka malehe waa ugu deeqaayeen mug ayaguna way mahadsan yihiin maanta waxaa layskugu yimid mashruucan oo meeshan sumada la yidhaha ceel looga qoday ceelkan bulshada ayaa qoday dabcan dawladduna way ku kaalmaysay
maanta inaan ka soo qayb galo kulankan quruxda badan oo ka jira degmada sumadaale waxaan uga mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaan uga mahad celinayaa dhammaan guddoomiyaha saraakiisha xildhibaanada agaasimayaasha kulli salaa kadib allah ayaa ku mahadsan wanaaggan beesha maanta halkan ka dhacay in laga hirgeliyo deegaankan quruxda badan leh bacdallaah waxaa mahadsan cid kasta oo wanaaggan ka shaqaysay oo ugu horreeya walaalkayn xaaji xasan oo buddig u ahay wanaagga meeshaan ka jiro maxaa yeele meesha haddaan laga samaynin ceelbiyood haddaan laga samaynin adeegyada kaloo horumarneedo amba waxbarasho leh amba caafimaad leh ma suurtagelayso biyuhu waxaa waaye aas-aaska nolosha waaye
inaan goobjoog u ahaanno horumarinta ay la timiday deegaankan ama degmadanba
ganacsada xaaji yaasiin qumane iyo saasaatow sheekh xasan axmed cusmaan oo deegaanka ku hirgeliya adeegyada bulshada iyo dadka deegaanka waliba iyo kala dardaarmeena inuu ilaalsadaan
maantay sannad kadib in dadkii maalintaas joogay madaxdii maalintaas joogtay in ka badan in ay maanta joogto taasna waxaa muujinayso dadka sharafta badan ee deggan ee deegaankan sumadaale waxaan rabaa inaan kala hadlo dadka deggan ama deegaanka sumadaale waxaan rabaa inaan u sheego waxaan rabaa inaan u sheego deegaankan sidii horeba aan ugu sheegay deegaankan waxaan rabnaa inuu noqdo deegaan dadka soomaaliyeed u siman waxaan u baahannahay inay dhammaan qabaa'ilada iyo dadka soomaalida ee ku wareegsan hirshabeelle iyo hirshabeelle gobollada diriskeeda ah inay halkan deegaan u noqoto aniga waxaan ka mid ahay aasaasayaasha meeshaan oo tuuladdan aasaasay waxaan ahay qofka sabab u noqday inuu qodo ceelka meeshaan laga cabaayo ceelkan iyo deegaankan waxay u waqfan yihiin oo ay qof walba ay u madax bannaan tahay amba sayrafta u degi kartaa ama ku soo dhowaan kartaa muslimiintoo dhan ummadda soomaaliyeed dadka diriska deegaanka cid walba oo danaynayso inay ka soo qayb gasho deegaanka meeshaan ambay danaynayso waa uu madax waa uu furan yahay waana lagu soo dhowaynayaa
ka dambeyntii weliba munaasabada hiray oo goobta ku hadlay guddoomiyaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe muuse maxaa kale ana farxadaan la jebi rabaa afar marxaladood midda ugu dambaysan taagana sumadaale marxaladda koowaad waxaan soo maray booyada aan soo barinoo biya inaan god ku shubnoon dadka ku heshiisi weyna godad isla goobta tan isla goobtan furitaankeeda annagoo rajale laakiin intaan isku helin oo dhallinyada hadda samaysay xasano ugu horreeya meeshaan isugu nimiday iyadoon lahayn masaajid iyo ceel midna lahaynaa isugu nimiday marxalada ku xigta waxaan nimiday iyadoo riig taagan yaho ceel la qodaayo dad ay joogaana u nimiday marxaladda afraad biyaa la cabayaa masaajidaa dhisan guryo badanaa dhisan reer sumadalo waa nabad qabtiin waadna guulaysatiin reermadalo waxaan leehay guushaas ilaashada inuu helan ceelbiyood biyoyo ku dhammaan dadka deegaanka sumadaale weliba kukudhikantaa walwiinga sababtoo majarna muddo ka hora meela biyoyo ku helaayaan welibana bulshadiio ka dhib qabana helowga biyo